alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihuda alxadiidu alcaashir asalaatu cala asibyaan waxa u baab yahay asalaatu cala asibyaani in lagu tukado caruurta in lagu tukado marka ay dhintaan in lagu tukado ama xukunkooda in laga hadlo ayuu baabu yahay xukunka ku tukashadooda can ilmugiirata bni shucbata radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nebi maxamed baan maqlayo yaquulu lah aiflu yusalla calayhi aiflu ilmaha yar yusallaa calayhi waa lagu tukanayaa rag ha noqdo dumar ha noqdo xadiidkan waxaa wariyey bi hada lafdi imaamu axmed ayaa musnadka ku wariyey tirmidi ayaa sunanka ku wariyey ciwaanna wuxuu uga dhigay baabu maa jaa fi salaati cala alatfaal waxa uu baab yahay baabkan wixii ku yimid ku tukashada salaada lagu tukanayo janaazada afaasha lagu tukanayo iyo caruurta nasaa-i baa wariyey isna sidoo kale waxau ciwaan uga dhigay baabu salaati cala alafaal ibn maaja wariyey kadalika ciwaanka laftiisa ayuu u sameeyey waxaa kale xadiidkan wariyey cabdirazaq ibnu hamaam asancaani ayaa musanafkiisa ku wariyey ciwaanna wuxuu uga dhigay baabu salaati cala asaqiiri wasiqti wa miraafihi waxay baab u yahay ku tukashada lagu tukanayo ilmahayaar iyo dhiciska iyo dhaxalkiisa ibn abi shayba iyo cabdirazaq iyo abu daawud iyo xaakim xadiidkan way wariyeen imaam axmed laftiisu waa wariyey laakiin lafdi kale ku wariyeenoo odhanaya asiqtu yusallaa calayhi asiqtu yusallaa calayhi marka wuxuu noqonayaa dhiciska waa lagu tukanayaa atiflu way ka caamsan tahay inuu dhicisk yahay ama uu maaragtay ilmo yar oo dhintay intuus caadi u dhashay uu yahay way ka caamsan tahay xadiidkana waa xadiidka saxiixa imaamu axmed iyo tirmidi iyo xaakim iyo dahabi iyo ibnu qayim iyo keyrkood ayaa tilmaamay xadiidkan inuu xadiis saxiixa yahay xadiidku waxaa na tusinayaa masalada koowaad ee xadiidka laga qaadanaya waxa weeyaan mashruuciyatu salaati calaa man maata min asibyaan ama min alafaal caruurta wixii dhinta waxa weeyaan in lagu tukanaayo caruurtaasna waxa weeyaan ilmuhu haddii uu yahay yani tifli iyo caruur si si caadigana uu u dhashay muddo markuu jirin uu dhintay waa lagu tukanayaa ama dhiciska ma lagu tukanaya mise laguma tukanaya waa inoonan doontaa xadiidku waxa uu kutusinayaa mashruuciyatu salaati calaa man maata min asibyaani walatfaal waana masale culimadu inay mashruuc tahay ay isku waafaqsan yihiin xadiidku waxa uu ina tusinayaa xadiisu mugiira bnu shucba radia allahu canhu waxau ina tusinayaa mashruuciyatu salaati calaa man maata min asibyaan taa waa uu ina tusinaya waana masale ay culimadu isku ijmacsan yihiin ibn mundir wuxuu yihi ajmacu calaa ana طifla idaa curifat xayaatuhu wastahalla sulliya calayhi waxay culimmadu ku ijmacsan yihiin in ilmuhu haddii uu nolol kusoo dhasho oo uu dhawaaqo waxa weeyaan oo uu dhinto lagu tukanayo taaniyan waxaa nebiga sala allahu alay wasalam hadyigiisa kamid ahayd haddii loogu yeedho janaasatu sabiyin waxa weeyaan haddii ama uu tago ama loogu yeedho inuu ajiibo nebigu alayhi isalaatu wasalaam caaisha radi allahu canha waxay tihi utiya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bisabiyin min sibyaani alansaari fasalla calayh nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo keenay inan yar oo ilmo yar oo ansaar ka mid ah oo dhintay ayaa loo keenay waanu ku tukaday nasaa-i baa wariyey imaamu muslim iyo nasaa-i baa xadiiska wariyey lafdiga muslimna waxa weeyaan duciya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ila janaasati sabiyin min alansaar waxaa nebiga loogu yeedhay janaazad iyo maaragtay ilmo yar oo sabiya oo ansaar ka mida meydkiisii inuu ku tukado deedna nebigu calayhi isalaatu wasalaam waa ku tukaday sikdiga ma lagu tukanaya iyo ilmaha dhiciska ma lagu tukanaya mise laguma tukanaayo sikdina waxaa la yidhaahdaa waa aladii yasqutu min badni ummihi mayitan aw hayra taamin waa ka ka soo baxaya caloosha hooyadii isagoo meyda ayuu soo dhalanayaa ama wuxuu soo dhalanayaa isagoo aan abuurkiisu dhammaystirnayn ha dhiciska kaniraana wey sida saxiixa waxay tahay waa la kala qaadaya waxaa leeyahay sikdiga axwaal ayuu leeyahay ilmaha dhiciska axwaal buu leeyahay xaaladda koobaad waxa weeyaan anyinuu an yasquta min batni ummihi qabla an yunfaka fiihi ruux inuu waxa weeyaan caloosha hooyadii ka soo dhaco inta aan ruux lagu afuufin macnaheedu waxa weeye afar bilood iyo toban habeen ka hor intaanu afar bilood iyo toban habeen gaadhin haddii uu caloosha hooyadii ka soo baxo ama uu ka soo dhaco isaga oo maaragtay khilqadiisii aanay intaa gaadhin arbacata ashhurin wa cashra xaaladda noocaasa laguma tukanayo xaaladda noocaasa laa yusallaa calayh ilmihii siqdiga soo dhacay qabla an yunfaka fiihi ruux intaan wakti ruux lagu afuufo aanu gaadhin hada laa yusallaa calayh ayib haddii uu soo dhaco bacdama nufika fiihi ruux markii ruuxda lagu afuufay taasna waxa weeyaan xaaladana asaxiixu waxa weeyaan annahu yusallaa calayhi in lagu tukanaayo waana sida xadiisku uu sheegaayo asiqtu yusallaa calayhi sida laga qaadanayo yani waxa weeyaan xadiiska lafdigiisa kale saciid ibn musayib markii la weydiiyey wuxuu yihi fi saqti fi siqti fi saqti idaa waqaca mayitan qaala wuxu uhi idaa nufika fiihi ruuxu sulliya calayhi wadalika liarbacati ashhur hadduu afar bilood gaadho naftana lagu afuufo waa lagu tukanaya isxaaq ibnu raahuya waxa uu leeyahay imaamkaasi madat sunatu fi asxaabi الnabiyi salى اllahu alayh wasalam fi sabiyi ida saqطa min baطni umihi mayita bacda tamaami khalqihi wanafki ruuxi fiihi wahuwa an yamdiya arbacata ashhuri وcashra an yusaliya alayhi aw an yusala alayhi an yusala calayhi inama almiraahu fi اlistihlaal waxau leeyahay saxaabada rasulka sal ly slam dhaqankoodii iyo sunadoodii waxay ahayd ilmaha marka lagu tukado cafwan ilmaha maaragtay siqdiga ah dhiciska ah haddii uu soo dhaco bacdamaa nufika fiihi ruux markii lagu afuufay khilqadiisina dhammaystirantay arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban habeen uu dhaafay in lagu tukanayo sidaas ayay sunnadii saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ay ahayd buu leeyahay waa sidaas masaladayna alkan ka tilmaamayna waxa weeyaan maxaa loogu ducaynayaa ilmihii marka lagu tukanayo waxaa soo arooray abu daawud iyo tirmidi iyo ibn maaja ay ka soo arooray waana xadiisa maaragtay uu saxiixiyey imaamu tirmidi iyo aimo kalaba sheikhu alalbanina waxa u leeyahy waa saxiixun bituruqi xadiis sheegaya inuu nebigu sala allahu alayh wasalam janaase ku tukaday deedna uu yidhi allahuma akfir lixayina wamayitina wasagiirina wakabiirina wadakarina waunhaana washaahidina wagaa'ibina اللهma mن أحyayته mنا فأحyه على الإيمان وmن توفyته mنا فتوفيه على الإسلام اللهma lا تxرمna أجره وlا تضلna بعdه duعadaas ayaa نebiga slى الlه عليه وsلم ka soo aroortay oo ay culimadaasi wariyeen min xadiiثi أbي هurayra waxaanay shamlinaysaa dadkii lagu tukanayay dhammaantood oo dee qofka lagu tukanaya ama صغيir buu noqonaya ama كبيir ama ذkr buu noqonaya ama unfe ama mid yani جanاasadiisi taalo ama mid غaaئba yani waxa weeyaan ayuu noqonaya hase yeeshee xadiisu abi hurayra iyo axaadiis lamida oo ducada ku soo aroortay waa la isku khilaafay ikhtilaafan shadiidan asaaniidooda walihada imaamu الbukhaari raximah اllah sida bayhaqi ka soo naqliyey waxa uu yihi waxadiidu abi salamata can abi hurayrata wacaaئishata waabi qataadata fi hada اlbaabi غayru maxfuud xadiiska abi salama abi hurayre uu ka wariyey iyo caaisha iyo abi qataada uu ka wariyey ee baabkan ku saabsan ducada loo ducaynayo qofka lagu tukanayo waa kayru maxfuud wa asaxu shayin fi hada albaabi xadiisu cawf ibni malik ducada ugu saxiixsan ama xadiiska ugu saxiixsane baabkan ku soo arooray waa xadiisu cawf ibni malik xadiisu cawf ibni malik muslim baa wariyey waxaanu leeyay nebigu sala allahu alayh wasalam janaasuu ku tukaday waxaanu ugu duceeyey ducadan allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu wa akrim nuzulahu wawasic mudkhalahu waqsilhu bilmaai walthalji walbarad wanaqihi min alkhataayaa kama yunaqa thawbu labyadu min addanas وأbdilhu daarا خayrا min daarihi وأhلا خayrا min أhlihi وزوجا خayrا min زوجihi وأdkilhu الجنaةa وأعidu min cadاabi الqbri أw min cadاabi الnaari ducadaas صaxiix muslim bay ku taalaa waana duca nebigu عaleyه الsalaaةu wasalaam uu janaase uu ku tukaday uu ugu duceeyey waana mid loogu ducayn karo صagiir iyo kabiirba hase yeeshee culimada صaxiixisay xadiisu abu hurayra waxay leeyihin labada ducaba waa banaan yihiin tii aad qaadataba waxba kuma sugna ayib maxamed ibnu siriin waxaa la weydiiyey waxaa lagu yidhi mar uu janaase ku tukaday ilmo yar ayaa waxaa lagu yihi ilmaha yar maxaad kaga tuka maxaad uga ducaynaysaa dembiba ma lehe markaasu wuxuu yihi annabiyu sala allahu alayh wasalam qad gafara allahu ma taqadama min dembi wama taahar waqad umirtu an usaliya calayh nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay dembigiisii horiyo dembigiisii dambeba dhaafay ayaa ku tukaday oo u duceeyey waqad ama waqad umirtu an usalliya calayhi anna waxaa lay faro sharcigii faray inaan ku tukado iima taalla inaanu dembi lahayn inuu dembi leeyahay saciid ibnu musayib raximahullah waxa uu leeyahay mar kale abu hureyra ayaan arkay oo ku tukanaya ilmo yar oo waxa weeyaan ku dhintay umushii yani waxa weyaan hooyadii marka ay umushaba dhintay oo aan wax khatiya a samaynin markaasaa waxa uu ugu ducaynayay buu leeyahy allahuma acidhu min cadaabi alqabri abu hureyra wuxuu ohan jiray ugu ducayn jiray yani ta yani aharkaana sanadkiisu waa saxiix waxau ohan jiray allahuma ajcalhu lana salafan wafaratan wadukhraa saas ayuu odhan jiray ilaahay ou ilmahan waxaad uga dhigtaa salaf iyo maaragtay ceelalyo iyo kayd waxaad uga dhigtaa waalidkii iyo annagaba nooga dhig masalada kale aan halkan tilmaamayna waxa weyaan ilmi yaraa in lagu tukanayo waan garanay sikdigiina haddii uu afar bilood iyo toban habeen soo dhaafo oo nafti wakti nafti lagu afuufo uu gaadho waxa weeyaan in lagu tukanayo iyana waa garanay hadduu intaa ka yaryahay inaan lagu tukanayna waan garanay janaasada haddii ay ay meel isugu yimaadaan oo laysu keeno ilmo yar meydkii iyo nin meydkii ma lagu wada tukanaya mise midba mar baa lagu tukanaya waa lagu wada tukanaya waxaana la hormarinayaa xagga imaamka xigaya ninka ninka ayaa xigaya ilmahana qiblada ayaa la xigsiinaya waana siday sanadku ugu tuka ugu tukadeen shacbi iyo rag lamidihi haddii janaasatu sabiyin iyo imraa ay isu yimaadaanna imaamka waxaa xigaya ilmaha ayaa imaamka la xigsiinaya gabadhana waxa weeyaan iyadiyo imaamka waxa udhaxaynaya ilmaha yar qiblada ayaa la xigsiinaya waana sida uu sameeyey maxaa dhahayey markii lagu tukaday camaar mawla xaris ibni nofil markuu ku tukaday wuxuu yihi wuxuu xaadiray janaasata umu kalhuum bintu cali bn abi aalib iyo wa ibniha waaa la waxaa la keenay buu yihi umu kalhuum oo cali bn abi aalib uu dhalay iyo inan ay dhashay ayaa janaasadoodii la wada keenay oo mar isla dhintay fajucila alghulaamu mima yali limaam hulaamkii waxaa la xigsiiyey imaamka faankartu dalika markaasaan diiday anigu arrintaasaan ku uri qofka weyn maxaa imaamka loo xigsiin waayo qoomkana waxaa ku jiray oo dadka ku tukanaya ku jiray ibnu cabaas iyo abu saciid alkhudri iyo abu qataada iyo abu hurayra markaase waxay igu yidhaaheen buu yihi haadihi asunna sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo waddadiisa iyo dariiqadii saasay ahayd in haddii ilmo yar iyo gabadh la wada keeno janaasadooda oo ay kulmaan marka lagu tukanayo ilmaha yar la xigsiinaya xagga imaamka marka abu daawuud baa wariyey nasaa-i isnaadkiisuna waa saxiix ibn abi shayba iyo bahaqina way wariyeen lakin waxay sheegeen inuu imaamku ana alimaama kana ibnu cumar inuu imaamku ku tukanaya cabdillah bn cumar ahaa qoomkana xasan iyo xuseen iyo abu hureyre iyo ibnu cumar iyo sideetan saxaabi wax ku dhowo saxaabada rasuulka kamid ay ku jireen ayib sidaa ogeed haddii la keeno janaasat rajul iyo sabi iyo imraa janaa-is ay ku jiraan janaa-is ka kooban rag rag waaweyn iyo dumar iyo caruur waxa ragga ayaa imaamka la xigsiinaya caruurta ku xigaysa imaamka waxa weye waxa ku xigaya dumarka oo iyagu xagga qiblada ugu xigaya siday culamadu tilmaameen culamadu waxay dhaheen hadduu ilmihii sabigii kaafirka ahaa uu islaamo ma lagu tukanaya idaa aslama sabiyu lkaafir famaat fahal yusalla caleyh wuu islaamay deedna uu dhintay ma lagu tukanaya waa lagu tukanayaa waxaana soo aroortay imaam axmed weriye iyo xaakim xadiiskana asalkiisu saxiixeynku ku yaalaaye in nabigu calayhi salaatu wasalaam inaan yarayo yahuudiya oo u shaqayn jiray uu booqday isagoo sakaraada deedna nebigu ku yihi qul laa ilaaha illa allah dheh dabeedna uu inankii yaraa aabihii eegay oo aabihii ku yidhi aic abalqaasim abalqaasim adeec dabadeedna uu ashahaatay oo uu yidhi waxa weeyaan laa ilaaha illa allah maxamedun rasuulullah deedna rasuulku aada ugu farxay u yihi ilaahay naar sababtayda waxa weeyaan ilmaha kaga badbaadiya ayaa mahad leh waxaa xadiiskaa kusoo aroortay cinda alimaami axmed iyo xaakim inuu nebigu ku yihi saxaabada salluu calaa akhiikum walaalkiin ku tukada marka waa lagu tukanayaa nacam masaladaana intaaynu ku dhaafno ku saabsan asalaatu cala alatfaal alxadiisu alxaadi cashar xadiiska koob iyo tobnaad can rubayc binti mucawidin radia allahu canha qaalat waxay tihi arsala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu diray qadaata caashuraa maalin aroortii caashuraa ayuu nebigu wuxuu u diray dad ilaa qura alansaar tuulooyinkii ansaareed ee magaalada ka baxsanaa iyo meelahay degaanada ahaayeen ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam aroortii caashuura aroornimadii caashuura u diray dad buu u diray caashuura waa goorma waa yowm alcaashir min eesh min shahri eesh almuxaram nebigu nimankaa uu diray waxa uu faray arrinkan man asbaxa mufdiran ninka waa beriistay isagoo aan soomanayn falyutima baqiyata yowmihi maalintiisa inta hadhay ha soomo oo ha yani ha afxidhnaado waman asbaxa saa'iman ninkii isagoo sooman waa berisane falyasum maanta ha soomo qaalat waxay tihi rubayc bintu mucawid fakunaa waxaanu ahay nasuumuhu kuwa sooma caashuura bacdu nebi maxamed kadib wanusawimu waanu soomin jirnay sibyaanana carruurteedana wanajcalu lahum allucbata min alcihni waaa wanajcalu lahum waxaanu u samayn jirnay allucbata wax ciyaar oo min alcihni suuf ah ciyaaro aanu suuf ka samaynay yaa caruusado yararo aanu suuf ka samaynay iyo waxyaaba yararo ay ku ciyaaraan ayaanu u samayn jirnay faidaa bakaa axaduhum hadduu midkood u ooyo cala aطacaami cuntada u cunto dalbado acطaynaahu dalika waxaanu siin jirnay waxyaabaha yarare lagu ciyaaro xataa yakuuna cinda alifطaar ilaa iyo ay afurka gaadho qaala wuxuu yidhi sheekhu alcihnu cihnigu assuufu suufka weeye marka ciyaaro iyo caruusado yaryar oo laga sameeyey suuf iyo waxyaaba lamid ay ku ciyaaraan ayaanu carruurta aanu soominay aanu u samayn jirnay xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa wariyey bukhaarina wuxuu ciwaan uga dhigay baabu soomu sibyaani sida sheekhuba uu uga dhigay carruurta iyo soonkooda iyo ma la soomin karaa ayuu ciwaan uga dhigay nacam xadiidku waxa uu ku tusinayaa inay mashruuc tahay mashruuciyatu sowmi lisibyaan carruurtii in la soomin karo oo ay soomi karaan oo ay bannaan tahay inay soomaan haddii ay awoodi karaan saynu sheegi doono waana siday culimmadu xadiidkan u baabeeyeen waxaa la sheegay sida bukhaari mucallaqan uu wariyey cabdirasaaqna iyada oo aan mucallaqayn uu wariyey in cumar khadaab nin loo keenay oday waayeela oo khamri cabay ramadaan markaasuu aada u xanaaqay markaasuu wuxuu yidhi ma carruurtiina waanu soomino way sooman yihiin kan iyo qaar lamidiina waxan bay samaynayaan dabadeedna siddeetan jeedal ayuu ka ayuu ka jaray madiinana waa ka saarayo waxa weeyaan shaam ayuu u mastaafuriyey shaam ayaa mustafri masalada labaad waxa weeyaan goorma haddii la gartay inay mashruuc tahay inay carruurta soomaan goorma carruurta soonka la faraya garanay goorta carruurta la faraayo maxay salaadii in lisabcin lagu farayo tobanna lagu garaacayo salafku waxay ahaayeen raximahullah kuwa carruurtooda soomiya marka ay ogaadaan ama arkaan inay soonka karayaan hishaam ibnu curwa raximahullah wuxuu yihi kaana abi aabbaay wuxuu ahaa curwa curwa ibnu zubayr hishaam ibnu curwa ibnu cabdillah ibnu zubayr waxa uu ahaa wuxuu yidhi aabbaay wuxuu ahaa curwa ya'muru sibyaana bisalaati idaa caqaluuha carruurta wuxuu salaada fari jiray nebigu aabbo marka ay waxa weeyaan caqli yeeshaan wasiyaama soomkana wuxuu fari jiray idaa ataaquuhu markay karaan markay karaan uu arka inay inay karayaan waana sida laga wariyey zuhri iyo ibnu siriin iyo awsaaci iyo qataada ibnu dacaamata saduusi iyo imaamu axmed iyo keyrkii sida musanaf cabdirazaaq iyo masaa'ilu imaam masaa'il abi daawuud iyo imaam axmed ku taalla saa ogeed ba ibnu mundir wuxuu ku yidhi kitaabkiisa iqnaaca wayu'maru sabiyu bisawmi idaa ataaqahu amra nadbin ilmuhu waxaa la farayaa soonka oo waa la barayaa waana la farayaa marka uu awoodo laakiin amarkaasi amar waajiba maahe waa maxay waa amru eesh amru nadbin sidaas ayuu yidhi waxaa markaa isweydiin leh ilmaha ma la farayaa biqadaa'i maa afdarahu qabla buluuqihi wahuwa mutiiq ilmihii hadduu soonkii karay oo aynu nidhi soonkii markuu karo ee uu awoodi karo waa la waa la waa la waa la farayaa haddii soom uu awoodi karayo uu ka tago ilmaha ma la faraya ma la odhanayaa qalleh may weeye sababtuna waxa weyaan ilmuhu intaanu qaangaarin dee soomku waajibkuma aha ee min baabi tadriib iyo tababar iyo inuu la qabsado cibaadadii ayaa loo farayaa marka ma qallaynayo sidaas weeyaan sida caamatu ahlilcilmi qabaan soonkii uu ka tegey isagoo carruur ah waxa weeyaan isagoo karaya uu ka tegey la fari maayo inuu soo qalleeyo sidaas ayaa waxa weeyaan caamatu ahlilcilmi ay qabaan laakiin culamada qaar yidhi waa soo qalaynaya waa jiraan ama waa la faraya inuu soo qalleeyo ayib axaadiist iyo adiladuna waxay ku tusinaysaa ilmuhu intaanu qaangaarin inaanay waxa inaanu soonku waajib ku ahayn rufica alqalamu can halaasatin can ilghulaami xataa yaxtarim ayaynu soo marnay iyo adilada lamidka xadiidka waxaa kaloo daliilu yahay jawaazu idkhaali sibyaani almasaajid in carruurtii masaajidda in la gelin karo oo la keeni karo ayuu daliil u yahay siduu daliil ugu yahay nacam sheekhu wuxuu yihi xadiidku wuxuu daliilu yahay jawaazu idkhaali sibyaani almasaajida waa in lasoo helo siduu daliil ugu yahay xadiisku u tusinaya masaladaas inta la dhuuxo macnihiisa ama loo fiirsado masalada kale ee uu xadiisku tusinaya waxa weeyaan in ay bannaan tahay in carruurtii loo sameeyo lucbo ay ku ciyaaraan lucbo ay ku ciyaaraan inay bannaan tahay in loo sameeyo oo waxa weeyaan lagu maaweeliyo oo lagu madadaaliyo in loo samayn karo waxaa kaloo xadiisku daliilu yahay masale lucabul atfaal iyo waxa ku suganna ama masaa'ilka kusoo aroorayna waynu u tegi doonaa iyo carruurta maxaa lucba looga dhigay maxaan looga dhigaynin xadiisku waxaa kaloo daliilu yahay nisaau nisaau saxaaba radia allahu tacaala canhum iyo wixii adab iyo wixii maaragtay hadyi ahaa ay ku sugnaayeen ee ah inay awlaaddooda ta'diibiyaan kuna tadriibiyaan cibaadada iyo taacada waana siday salafka iyo saxaabadu ugu dadaali jireen awlaaddooda ay ugu dadaali jireen dumarka noocaasa ee awlaaddooda cibaadada iyo salaada iyo cilmiga kula dadaalaya iyo tawxiidka iyo iimaanka dee waxa weeyaan juhdigoogaasi wuxuu keenay inay soo saaraan a'imo yuqtadaa bihim fi lkhayr khayrka lagaga daydo oo ummadda waxa weeyaan anfacay oo ummaddu waxa weeyaan ay ku intifaacday cilmigoodii iyo diintii ay nashriyeen iyo ay iyo xadiidkii nebiga sal allahu alay slam ay xambaareen sufyaan athawri malik ibnu anas shaafici imaamu axmed iyo keyrkood ayay soo saareen hooyooyinkaasi ya oo waxa weeyaan ay rabeeyeen oo ay ummadda islaamka ah waxa weeyaan kusoo biiriyeen laakiin hooyooyinka maanta nool waa inay isweydiiyaan maxay ummadda islaamka ku kordhinayaan awlaaddoodu maxay waxa weeyaan ummadda islaamka ugu filan yihiin halkee bay kaga jiraan halganka ummadda islaamka iyo diinteeda iyo nusradeeda ay ku jir ay ugu jirto iyo horumarinta iyo koruqaadidda iyo faafinta dacwaddii nebiga calayhi isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay ka tegeen waata laga sheegay abu bakr radia allahu tacaala canhu inuu yidhi markiiu markii loo sheegay khaalid wuxuu gaalo ku sameeyey ya ayaa waxa uu yidhi cajisat nisaa'una an yalidna aw an yunashidna mila abi mila abi sulayman wallahi launsiyana alfarisa wاlruuma wasaawisha الshayطaani biabi sulayman khaalid waxa uu yihi dumarkii waxay ka caajiseen inay khaalid oo kale ay dhalaan ilaahay baan ku dhaartay gaalo wasaawisu shayطaan waxaan ku ilowsiin doonaa biabi sulaymana khaalid khaalid ibnu waliid baan wasaawista shaydaanku u waxyooto aan ku ilowsiin doonaa buuri raggaaba hooyaa dhashay zakaatu lfitri can isibyaan xadiiskana waa ku darayna alxadiid athani cashar can cabdullahi bni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi ilmihii yaraa ma laga bixinaya zakadii mise lagama bixinayo salaad ma la faraya mise lama farayo soon ma la faraya mise lama farayo waa soo marnay laakiin sheekhu wuxuu ku xigsiiyey zake ma laga bixinayaa mise lagama bixinayo isagu ma zaku iska bixin karaa sake iskama bixin karo ayib sakaatu lfitri can sibyaan can cabdillaahi ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxu uhi cbdullahi bn cumar farada rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebi maxamed waa waajibiyey sakaata alfitri buu waajibiyey saacan saac buu waajibiyey ama saacan xaala ay saac tahay oo min tamrin timir ah saacaasoo timir ah aw saacan ama saac oo min shaciirina ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waajibiyey cala alcabdi baa lagu waajibiyey walxuri kii xortaa baa lagu waajibiyey wadakari kii labka ahaa iyo walunhaa dhidigii iyo wasakiiri kii yaraa iyo walkabiiri kii weynaa oo min almuslimiin muslimiinta ka mid a wa amara bihaa nebigu wuxuu faray an tu-addaa in la bixiyo qabla khuruuji innaasi ila salaati intaanay dadku salaada u bixin xadiidkan waxaa wariyey bukhaari iyo muslim waxaa wariyey abu daawud iyo tirmidi waxaa wariyey ibnu maaje iyo imaam axmed cafwan ibnu khuseyme iyo imaam axmed ayaa wariyey xadiidkan waa xadiis saxiixa ishkaal la-aanu ku sugnay mima itafaqa caleyhi shaykhaan wuxuu leeyahy cabdullahi bni cumar sakaatu lfitri waxaa lagu waajibiyey iyadoo waa sakaatu lfitri baa nebigu waajibiyey sala allahu aleyh wasalam waxaana lagu waajibiyey qof kastoo muslim ah kii xorta ahaa iyo kii addoonka ahaa iyo kii dhadig ahaa iyo kii labka ahaa iyo kii weynaa iyo kii yaraa oo muslimiinta ka mid a waxaana la faray inay bixiyaan intaan dadku salaada u bixin hada zakaatu lfitri zakaatu lfitri haddii ay ilmiya ilmi yaraa waa laga bixinaya hadduu ilmaa yari xoole leeyahayna xoolihiisa sakadii maalkana waa laga bixinaya sida ay jamaahiirtu qabaan labadaa masle waa saas sakaatulfitri xadiisku waxaa kaluu sheegay qadarkee bay laagtay qadarka la bixinaya muxuu yahay waa saacan min tamrin aw saacan min shaciir waa saac cunto ka mid ah saac cunto ah ayaa qof walba laga bixinaya xadiisku waxa uu ku tusinayaa inay waajib tahay in laga bixiyo sadaqatulfitriga in laga bixiyo ama zakaatulfitriga dadka waaweyn iyo kuwa yaryarba ilaa iyo maaragtay salafka qaarkood waxay ka bixin jireen ilmaha uurka ku jira ilmaha uurka ku jira ayay ka bixin jireen qaarkoodna waa ka ansaxday saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam inay ka bixin jireen xataa ilmaha uurka ku jira culimadu lakin waxay cidda waajibka tahay in laga bixiyaa taasi waa min baabi nadbi ay salafku sameeyeen waxa ay waajib tahay in laga bixiyaa waa ciddii aan urku jirin ee caruur ah hal tukhraju sadaqat lfitri min maali sabiyi aw min maali weliyi sadaqadii fitriga garanay sadakaat lfitri garanay inay ilmihii ku waajib tahay oo laga bixi inay ilmihii laga bixinaya inay waajib tahay dheh garanay laakiin xaggee laga bixinaya ilmo hadduu xoolo leeyahy ma xoolihiisaa laga bixinaya mise qofka weligiisa abaa isaga ka bixinaya oo oo waxa weeyaan xoolaha ilmaha lagama bixinayo ibnu mundir wuxuu yidhi ajmaca ahlu lcilmi calى ana calى almar'i sadaqaة اlfitri ida amkanahu can nafsih وعن أwلاadiه الذين lاa أمواaل لهم وإn kاna للطفل mاal أkرiجa عanه min maalihi waxa uu leeyahay imaam iبن mنdir culamadu waxay isku iجmاaceen buu leeyahy in qofku naftiisa uu ka bixinayo sakاة الفiطrda iyo أwlaadiisaba uu ka bixinayo أwlaadiisii aan xoolo lahayn inuu ka bixiyaa waajiب iyagay ku tahay lakin أwlaada ilmuhu hadduu ilmo xoole la yahay oo mثala aabihi xoolo oga dhintay oo aagoona xoolihiisii ayaa laga bixinayaa buu leeyahay saas ayay culimadu iskugu waafaqeen ama ku ijmaaceen ayuu leeyahay bacdu ahlilcilmi ama bacdu selaf sidaynu sheegnay waxay ku tegeen in sakada sakaatulfitri laga bixiyo ilmihii uurka ku jiray xumayd wuxuu leeyahay xumayd atawiil waxa uu sheegayaa ama xumayd ibn abi xumayd ana cuثmaan radia allahu canhu kana yucطi sadaqaة alfitri can ilxabal waxau ka bixin jiray sadaqada fitriga ilmaha ku jira uurka ku jira abi kilaaba waxa uu leeyahay kana yucjibhum an yucطuu zakaة alfitri can الصagiiri wاlkabiir xata cala alxabali fi baطni umih waxaa aada ay u jeclaayeen dadkii salafka ahaa taabiciintii waxay jeclaayeen inay sakatulfitri ka bixiyaan sagiirka iyo kabiirka xataa ilmaha uurka ku jira miqdaarka la bixinaya waa maxay miqdaarka la bixinayaa waa miqdaarka uu nebigu calayhi isalaatu wasalaam waajib yeelay oo ah saac saacaas ayaa laga bixinayaa saac cuntaa ayaa laga bixinaya can isagiiri waalkabiir oo saacii nebiga calayhi isalaatu wasalaama culimaduna ay yidhaaheen laba laba kiilo iyo afartan gram ayuu maanta u dhigmaa bacdu ahlicilmina waxay dhaheen sida axwadka waxa weeye in laba kilo iyo badh laga bixiyo qof walba marka taasna waxau sheekhu kaga hadlay ilmihii zakama laga bixinaya mise lagama bixinayo ilmihii weligiisa waxa waajib ku ah ilmuhu haddaanu xoolo lahayn inuu inuu ka bixiyo sakaatulfidridii hadduu xoolo leeyahayna xoolihiisa sakatulfi sakadii sakaatulmaalkiina waa laga bixinaya sakaatulfidrina xoolihiisa ayaa laga bixinaya haddii ilmo yar oo uu qof kale uu ka mas-uul yahay oo maalan waalidkiisi iyo weligiisa uu dhintay cidda ka mas-uulka ah ayaa bixinaysa xoolihiisa ayay ka bixinaysaa intaas ayaynu maanta darsiga ku joojinaynaa baabu alxadii alxadiid athalith cashar xaju sibyaan iyo axaadiista ka dambaysana beri ayaynu insha allahu dhigi doonaa subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk